إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacada islaamiga alfurqaan qodobada aad ku dhagaysan doontaana waxaa ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa weli si adag u diidan bandow qori caaradii lagula soo rogay oo aanay raalli ka ahayn ciidamada kenya ayaa weli sii wada xadgudubyada ay ku hayaan soomaalida degan dhulka nfd oo ay xooga ku haystaan shaqaalaha dowladda federaalka iyo kuwa ajaanibta ayaa noqday dadka ugu badan ee uu cudurka korona kuu soo ritay magaalada muqdisho waxaa degmada kamsuuma lagu aasay suldaanka beesha jareerweyne ee jubbooyinka uu dhowaan dilay maraykanka aabbaha askari ku xidhan muqdisho kaasoo horay u dilay askari ugandhees ah ayaa ka waramay xaalka wiilkiisa dadweynaha ku dhaqan magaalada cabudwaaq ee gobolka galgaduud ayaa dhagay isku soo baxay ku diidan yihiin madaxweynaha galmudug axmed cabdikaari qoorqoor cudurka koronana weli wuxuu ku sii fidayaa qaaradaha yurub iyo ameerika u diyaargarooba warkaasoo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa weli si adag u diidan bandow qori caaradii lagula soo rogay oo aanay raalli ka ahayn warkan waxaa inoo faahfaahinaya wariyaacay duruus iyadoo dowladda federaalka caqabad ku noqotay isu socodka gaadiidka iyo ganacsiga bulshada magaalada muqdisho ayaa haddana dad magaalada ku nool waxa ay sheegayaan in aanay u hoggaansami doonin awaamirta qoriga caaradiisa loo adeegsanayo waxa ay tilmaamayaan in aanay macquul ahayn in magaalada bandow lagu soo rogo dadkuna guryaha ku jiraan aynu diyaar u yihiin in aanay cid uga amar qaadan in ay shaqaystaan waxa ay tilmaamayaan in ay tahay in cudurka corona ee dowladda federaalka ku marmarsiyoonayso in dadka u cabsi qabato allahna laga magan galo bulshadana howlaheeda caadi u wadato marka haddaad leedahay muqdisho bandow ma ku habboon tahay mayaan ku odhan lahaa waayo dadka boqolkiiba sagaashan iyo sagaal waa garabrarato garabrarato weeyaan dadka marka sagaashan iyo sagaal boqolkiiba hadday garabrarato tahay bandowaan saaraa haddaad tidhaahdo raashinkoodu maadaa albaab albaab u geynaayo raashinkoodu maadaa albaab albaab u geynaayo waa maya marka waxaa habboon haddaba taxadiray dadku ku joogaan oo ilaahay wakiishaday wayna taxadirayaan marka ilama aha inay maaragtay bandow inay ku habboon tahay oo wax xalinaya bandow bandow waxba ma xaliyo ilaah baa wax xaliya ilaahay talada aan saarano ilaahay naga fogeeyo waayo boqolkiiba sagaashan dadkan waa garabrarato shimbirta sidai shimbirta weeyaan aroortii way baxdaa gelinka dambena waxay carruurteeda cunilaheeda uu sidaayay u keentaa annaga dawladna uma shaqayno macnaha dibadda nagama biilo bajaajilee barnaamij laamigaasa ka xamaalanaa hotalyahowkaasaa raadina annaga annaga dawladda agabna nama siinayso waxaan wax ku cunno nama siinayso waxaan ku shaqaysana nama siinayso marka aniga lama habboona riri ahaanteeda in magaalada badow la geliya lama habboona waxaana marka dawladda ka codsanaynaa annagu bajaajlayahay maadaama aan nahay dad bariis cayliyo qotoliyooyinka cayliya aan nahay inay magaalada noo fasaxdo dowladda haddee camalka lanoo hayso tarano feenista sidee looga hortegi karaa taas waa waa way istacaddahay ummad ummad muslimiinaan nahay shanta xiliyaan weyse qaadanaa oo waa- waa dhoorsoonnahay dacmeen waa waa nadiif waxaan dowladda ka codsanaynaa xilli walba inay noo furto waddooyinta iyo doobaheena ganacsiga laba xal mid kaloo la qaataa haddii dawladda guryaha noogu keento raashinkii iyo lacaga noo keento cunna joogan dhaada waa ka helinaa haddii laakiin intaad samay weyso dawladda waxaa anagu waa soo baxina waana shaqayseena cid aan ka amar qaadana ma jirto sababtoo ah waxaa xakimiyaya cudurkan dawlado ka waaweyn ka lacag badan ka awood badan sida ameerika oo kale iyagoo dadka la dhahay guryahina jooga lacagtiina qaata oo haddana ku dhaceeya maanta ee shan boqol oo kun oo qof ay sii dhaafoy inta ku dhacay marka dawladda waxaan leenahay shacabka soomaaliyeed ilaaha tala saartaano een ilaah ha baryaano masaajidyaa la xirin wuxuu ahaa gobay ceebada hala fasaxo hala afurnaadaano wax la kala diray aysan jirin ummaddan taxaddi keliyaha mooyaane dadka caasimada muqdishona waa dad iska danyara boqol kiiba boqol waxayna iska cunaan dad alyoom wax la yidhahda dadka iska cunaan alyoomkana waa ogtahay maanta maanta waxaan soo shaqeeya maanta caawa la cunaa marka waxaan leeyahay bandowga hala khafiifiyo dowladda een waxaan leeyahay wacyigelintan hala wado nadaafadda ha lagu dada insha allahu tacaala doraa dowladda federaalka waxay hor istaagtay in masaajida qaar lagu tukado salaada jimcaha waxaana masaajida xoog ku galay oo jameecaadka kala ceyriyey ciidamo hubaysan inkastoo bandowga aanu sidii ay rabtay u dhaqangelin dowladda federaalka ah haddana bulshada ayaa culaysyo dareemaysa dowladda federaalka ayaa u aragta cudurka corona oo caalamka kusii faafaya mid ay shisheeyaha ku tuugsan karto maadaama mashaariicdii kale ay hakinayso qalqalka dhaqaale ee caalamka ka jira awgii ciidamada kenya ayaa weli sii wada xadgudubyada ay ku hayaan soomaali degan dhulka n f d oo ay xooga ku haystaan saacadihii lasoo dhaafay deegaan lagu magacaabo sangaa'ilo oo hoostaga gobolka gaarisa ayaa waxaa laga soo sheegay dhacdo xanuun badan taas oo ay geysteen ciidamada kenya dhacdadan ayaa waxay timid ka gadaal markii ciidamo kenya uu hogaaminayo sarkaal ka tirsan ciidamada booliiska magaalada gaarisa ay goobteeda ganacsi ugu dhaceen haweenay soomaali ah taasoo halkaas ganacsi ku haysatay sida ay dadku sheegayaan haweeneydan ayaa ciidamada kenya waxay kala duldhaceen jirdil xoogan iyagoona ku garaacay qoryihii iyo hubkii ay wateen waxaana ay taas qasabtay in haweeneyda iyadoo si aad ah u jajaban jog xooganna ay ka muuqato la geeyay cisbitaal ku yaala magaalada gaarisa haweeneydan ayaa sheegtay inay u dacwootay xarumaha booliiska ciidamada kenya ay ku leeyihiin magaalada gaarisa balse waxa ay sheegtay inaan arrintaas waxba laga qabanna oo ay sheegeen inaysan halkiisoo dacwada haysan ka qoraynin xilli ay warbaahinta kula hadlaysa magaalada gaarisa ayaa waxa ay tidhi sidatan lix saacanoo gurigayga joogo waan soo dejistay gurigaan imaaday anoo gurigayga geedka hoostiisa iska fadho yuu ii imaaday lix saac iyo bar ninka meesha haysto kiraangoo la dhahayo ii imaaday ninka hadduu ii imaaday askar toban wate tobanka askartii saddexa ka soo baxday asaga saddex ku eh wuu ii imaaday koofi ugu dhuftay qaadkii iga urursaday markuu ii dhahay maxaa sharci haddii ugu hasoo maxaan dhahay maa igeesi stationka stationka waa igeesidaan dhahay stationkana muu ii geenyin boorsadayda kibaandhadayda baasaboorkayga lacagaan raba jika inaan ku dhisto boqol iyo konton dhagadahaban soddonku ku gada ayaa iiga jirtay waa la ii dilay waa la ii jirdilay dhabarkuu qori iiga dhuftay kin gacantayda wataasaas baa la ii yeelay oo liigu dilay xaqdarra liigu dilay dowladdii kenya markaan u imaadaan dhahayna ninkan wuu ii dilay oo isbitaalka ambalas ajirin gaari liigu qaada waxay dhehen waxaan u qorayna ma laha diraceyga wakaasaas baa la ii yeelay xaqaygay liiga soo ridaan ninkaasaytow sharci liiga qaado tilaabo liiga qaado sharcigayga liiga soo qaado alaabtayda iyo lacagtayda liiga soo qaadaan ka codsanaya aniga dhulka soomaaliyeed ee n f d oo ay xooga ku haystaan ciidamada kenya waxaa inta badan laga soo wariyaa dhacdooyin noocan oo kale ah iyadoona mararka qaar dhacda in ciidamada kenya ay dadkaas dilaan amaba kufsi u geystaan dumarka halkaas ku dhaqan waxaa degmada kamsuuman lagu aasay suldaanka beesha jareerweyne ee jubbooyinka oo uu dhowaan dilay maraykanka warkan waxaynoo faahfaahinaya wariye maxamed daahir calisow allaha u naxariistee suldaankii beesha jareer weyne ee gobolada jubbooyinka suldaan cabbaas maxamed xaaji oo dhowaan ku dhintay duqayn diyaaradeed oo ay geysatay dowladda maraykanka ayaa lagu aasay deegaanka shangole mafuulah ee duleedka kamsuuma halkaasi oo ah barta uu ku dhashay suldaanka eheladiisa waxgarad iyo cuqullo garanayay suldaanka ayaa ka soo qayb galay aaskiisa kuwaasi oo wejiyadooda laga dareemaya carada ay ka qaadeen duqaynta diyaaradaha maraykanka ee uu ku baxay suldaanka beesha jareerweyne ee jubbooyinka nabadoon kabaasow nabadoonka jareerweyne ee kamsuuma iyo suldaan kamsa oo ah suldaanka beesha jareerweyne ee jilib ayaa ka mid ahaa martidii kasoo qayb gashay aaska kuwaasi oo goobta kasoo jeeday kalimaad ay ku cabirayaan dareenkooda ku aadan suldaankooda ee ku baxay gacanta dowladda maraykanka nabadoonka baasow nabadoonka jareerweyne ee kamsuuma oo hadalka ku horeeyey ayaa sheegay suldaankooda inuu ahaa suldaan soomaaliyeed oo kaalin firfircoon kaga jiray u gurmashada beesha kolka ay musiibooyin dhacaan sida fatahaadii webiga jubba oo uu ka mid ahaa suldaanka odayaashii dhaqanka ee ka dhex muuqday gurmadka loo fidinayay dadka waxa uu sheegay in ay ka aarsan doonaan maraykanka oo aysan kaga hari doonin gardarada uu ku dilay suldaankooda suldaanka sabarkiisa allahna siiyo suldaankayna abbaas maxamed haaji gaduud moodkiisaan karfadhinaa haddii ilaahay idmo waa aasina laakiin sidii usu loo aasi dad badan waa loo aasi doonaa haddii ilaahay idmo waxaan ka gaabsanaa aad hadalka u manka dheeradaaw may rabnay haddii ilaahay idimo haddii ilaahay idimo iska reebnan gaalada waana iska reeb karnay haddii ilaahay idimo suldaan cabaas waxa uu ahaa suldaan diimeed oo xaq ku dhintay ayuu yidhi suldaan kamsa oo dib u milicsaday taariikhda suldaanka suldaan cabbaas waa suldaan jiro waay suldaankii oo beelaha jareer weyne doorati waay kulligayni noo dhimidi jilaaci jareera noo dhimidi suldaan ma ahayna suldaan jareerle ma ahayna suldaan diimada ahay oo muslimiin suldaan muslugna ahay suldaan cabbaas maysiin sheegay maanta maanta lama kolba usmufokod lahayn lama kolba dhimad fadile ajalosba haddii koyti maysiin sheege dhaloogi isu dhali ilaahay khayr allah siyo iyona ilaahay jannada lah iyo awjo allah jannada allah ka waraabiyo may kalin sheege sawar hagaadadan kulligayna dhimidaane suldaan abbaas maanta haga ka dhimidi haga ka dhimidi baadhil maka dhimina suldaan abbaas suldaan diimada ahay dugsi walka baradi uni haddin hambaliyan duubuni haddin suldaannimin doorani ma aha geega suldaan abbaas geega waa tolkale maka dhimina dadkii dhalan maka dhimina kulligayna noo dhimidi ilaahay sawarji allahni siyo ilaahay sawarji allahni siyo ilaahay meel khayr leh ilaahay marsiyo ilaahay meel khayr allah marsiyo odayaalka socda beesha jareer weyne iyo waxgaradka ku dhaqan degmada kamsuuma ayaa sidoo kale xaadir ku ahaa goobta lagu aasay suldaanka kuwaasi oo iyaguna cabiray dareenkooda ku aadan geerida suldaan cabaas awlan waxaan leenahay ina lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun ina lilaahi ma acطaa walahu ma akhad wakullu shayin cindahu biajalin musaman waxaan ka tacseynaynaa walaalkii mas-uulka ahaa ee suldaanka ahaa shalay ay dishay gaaladu ay ku duqaysay waxaan ku idhahdaa aagga kabsuumo ayaan ka tacseynaynaa dhammaan dadka muslimiinta ah meel walbay joogaan suldaan guud suldaan soomaaliyeed buu ahaa ayaan uga tacseynaynaa waxaan kaloo leenahay waxa dhacay waa wax ilaahi subxaana wa tacaala horay uu noogu sheegay oo wax annaga iyo naga dhexeeya nimankan waxa weeye hamurgoonina hatiinaayoonina allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay walaa tahinuu walaa taxzanuu wa antum laclowna in kuntum mu'miniin hamurgoonina hana tiiraanyoonina waxa weeye haddaad tihiin kuwa mu'miniin ah marka insha allahu tacaalaa dadka muslimiinta waxaan leenahay ha ka murgoonina ha murgoonina ha tiiraanyoonina awalan inaa lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun waxaan ka tacsiyeynaynaa musiibadii dhacday shalay inuu ilaahay inagu bedelo musiibadaas ajar iyo xasanaad waxaan ka tacsiyeynaynaa geeridii ku timid naxdinteeda shalay walaalkan cabbaas maxamed xaaji oo deegaanka caan ku ahaa oo nin odaya ahaa haddii nacradan caanka ahaa cabbaas maxamed xaaji nin oday u ahaa nin dhaqan u ahaa nin nabadoon u ahaa nin wanaag ka shaqeey u ahaa nin kheyr badan aan ku tuumayn u ahaa nin islaaxay wanaag ka shaqeey u ahaa ahlu cibaad u ahaa oday dhaqanoo soomaaliyeed u ahaa waan ka tacsiyeynaynaa gaalaa disho gardarra ku dishay gacanka xaq daran baa dishay rabbi subxaana wa tacaala waxaan uga baryaynaa inuu jannadiisii firdowsa geeyo meel walboo la joogo gaal horta ha cadaad ama ha madowada gaal gaal leh waaye ma laiska dhaadhici karo nin hadda oo ridda naqday ama mataqaan oo ridoobay ama murtadiintaas naqday in axsaan ay kuu sameeyaan oo biiqabow ay kuu shubaan oo caana ay kuu soo lisaan marna ma sugaysid iyakana ma kaa sugooyeen marka adiga inaad il qabow ku aragto oo iyakana il kuleel ay kugu soo fiiriyaan taas too yacni oo soo dhow ma aha mana sugaysiin haddii adi aad dhaafto iyakuma ku dhaafayaan makaste laakiin iyaka intay ku dhaaf laayeen adiga ha dhaafi sidaada bannaanbo markii meel ay kaa joogaan meeshii la jooga lagu weeraraa odayaalka socda beesha jareerweyne oo isaga kala dambeeya mikrofanka ayaa sheegay in beegsiga salaadiinta iyo waxgaradka soomaaliyeed ee bulshada ka dhex muuqda ay tahay faldambiyeed muuqda oo ay geysanayso dowladda maraykanka iyadoo marmarsiyo kaga dhiganaysa dhiigga ummadda soomaaliyeed la dagaalanka xarakada al-shabaab sawiro laga soo qaaday aaska suldaanka ayaa lagu baahiyey baraha internetka waxaana ka falceliyay dad aad u badan oo cara ka muujiyey weerarkaasi wuxuushnimada ah iyagoo tacsi u diray ehelada suldaanka sanadkii lasoo dhaafay iyo horaanta sanadkanba waxaa gobolada dalka soomaaliya ka dhacay weeraro badan oo ay geysteen diyaaradaha maraykanka aabbaha askari ku xihan magaalada muqdisho kaasoo horey u dilay askari gandhees ah ayaa ka waramay xaaladiisa cabdulaahi yaasiin jaamac ayaa aqrinaya warkan marar kala duwan qaar ka mid ah askarta shisheeye ee dalka duulaanka ku jooga ayaa waxay dileen saraakiil iyo askar ka tirsan dowladda federaalka ah mana jirin cid badana wax iska weydiisay laakiinse askarigii soomaali ah ee dila mid shisheeye ah waxa uu la kulmayaa ciqaab weyn magaalada muqdisho xabsi ku yaala waxaa laba sano ka badan ku xihan askari soomaali ah oo dilay mid kale oo ugaandhays ah oo ay wada shaqaynayeen aabbaha dhale askariga soomaaliga ah ayaa waxa uu sheegayaa in wiilkiisu xabsi uu ku jiro islamarkaasina uu ka cabsi qabo in loo toogto ninkii ugaandhayska ah ee uu dilay awgii oo gaalka yuusuf oo islagu shaqeeyahay oo islagu shaqeeyahay allah allah ku sababay amara ku dhacay waqti waqtigiisa dhamaaday xuquuq rabbi ku dhacday waa nin gaala oo oo yugaa oo oo ajnabiya maxkamadda koowaad ay xukuntay waa waa waa wada joogeen garsoorayaashu waa joogeen xeer ilaaliya waa ninka xukumay waxaa dhan waa joogeen laakiin shaarka waxaa iska lahay ninkaas shaarka lagu xukumaa oo loo soo gudbiyey ninkaasaa iskale shaarka lagu dilaa dadka la dardara oo shaarkiina shaarkiia shaarka dowladda soo qaada ee dadka ku hujuuma inaad naga qabatiin xilliyada ay socdaan dagaalada u dhexeeya xarakada shabaabulmujaahidiin oo saf ah iyo shisheeyaha iyo dowladda federaalka oo saf ah waxaa dhacda in askarta shisheeye ay mararka qaar dilaan iyagoo ku marmarsiyoonaya inay uga shakiyeen inay yihiin xarakada shabaabulmujaahidiin waxaa sidoo kale dhacda inay askarta qaar dilaan iyadoo dagaale aysan socan laakiin shisheeyuhu waxay u arkaan inaanay suuragal ahayn in askari ayaga ka tirsan lasoo qabto islamarkaasina loo maxkamadeeyo askari soomaali ah oo uu dilay marka laga soo tago askarta soomaalida ah ee la shaqaysa ciidamada shisheeye waxa ay sanadihii lasoo dhaafay gumaadeen soomaali aad u fara badan kuwaas oo qaarkood ay jiirsiiyeen gaadiidkooda dagaalka dadweynaha ku dhaqan magaalada cabudwaaqa ee gobolka galgaduud ayaa dhagays ku soo baxay ku diidan yihiin madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye qorqor warkan waxay noo soo jeedinaya weriye maxamed cali aadan
waa bannaanbax looga soo horjeedo madaxweynaha maamulka galmudug kaasoo ka dhacay degmada caabudwaq ee gobolka galgaduud dadkan oo isugu jiray rag dumar carruur iyo odayaal ayaa goob fagaara ah ku gubay sawirada madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor waxay ku eedeeyeen in qoorqoor dagaallo ku salaysan qabyaalad ka wada meelaha uu ka taliya maamulkiisa iyagoona sheegay in ciidankiisa ay qayb ka yihiin dagaalladaasi waxaan u sheegaynaa dhammaan dowladda federaalka ah iyo maamulada ka jira deegaanka in weerar wuxuushnimo ah ay inugu soo qaadeen ciidanka gelmudug iyo kuwa loo bixiyey kow iyo labaatanaad oo shaarka loo geliyey kuwaasoo ku adeegahaya magac qabiil watana derajadii dawladda weerar culusna inugu soo qaadeen kuna dhinteen kabtannadoodii iyo kornayladoodii haddana difaaca kaga jira deegaanka dhabbad iyo ballicad iyo tuula sarmaan deegaankii annagu aannu lahayn kaga jira difaaca saa lacadligeed waxaannu u sheegaynaa dadweynaha dhammaantood waxaannu marka hore leennahay qoorqoor ha dhaco
ninka la yidhaahdo qoorqoor oo loo doortay galmudug inuusan ahayn nin mas-uuliyadda qaadi kara inuusan ahayn nin u qalma markaannu aragnay haddiibana isagoon tegin oo xilkii la wareegin oo kunsiyihi tirsanba wuxuu abaabulay dagaal qabiil wuxuu ku sameeyey ciidankii maalintii dhoweyd uu u ergoonahayey oo usu tegay gaalkacyo oo uu xaaf soo kaxaystay oo u ergoonahayey xaaf wuxuu sameeyey teknikadii xaaf waday waxay ka saraakiishoodii iyo xaaf ciidankii wada waxay ka qayb galeen ciidamadii joogay etoobiya furintii foore raggii ku laayay oo ahaa xaaf iyo asagu waa isku kaashadeen dadka shacabka dadkii hore oo soomaaliyeed ehelkii hore soomaaliya siyaad bare markuu dhacay ehelkii dagaalkii ahaa yuu dib u cusboonaysiiyey galnisoor iyo deegaankii iyo dalkii markuu isku furilaabo dhabbad ka bilaabay wuxuu sameeyey xaaf buu soo kaxeeyey lixdii baabuuroo xaafoo teknikaayd baa ka qayb gashay baabuurtii galnisoor ka timid oo lixdahayd baa gelinkii dambe gashay goobaha ay ka taliyaan dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ayaa caan ku ah dagaalbeeleedyada halka goobaha ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay yihiin goobo nafdoon qabaa'iladuna walaalo yihiin oo uu ka dhexeeyo biyaha iyo daaqa halka warkan dhegaystayaal uusaaka idinkaga imaanaya waa idaacadda islaamiga alfurqaan shaqaalaha dowladda federaalka iyo kuwa ajaanibta ayaa noqday dadka ugu badan ee cudurka korona kusoo ritay magaalada muqdisho tan iyo markii ay wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka ku dhawaaqday in kiisas cusub laga helay magaalada muqdisho ayaa waxaa la ogaaday in inta badan dadka uu korona magaalada muqdisho kula dhacay inay yihiin shaqaalaha dowladda federaalka mas-uuliyiin ka tirsan dowladda iyo sidoo kale shaqaalaha u shaqeeya kuwa ajaanibta ah ee ku sugan xerada xalan iyo sidoo kale hay-adaha kala duwan ay ku leeyihiin magaalada muqdisho dadka uu cudurka kusoo ritay magaalada muqdisho ayaa waxaa u badan xildhibaano iyo sidoo kale saraakiil ka tirsan wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka waxaana intaas dheer in la diiwaangeliyey shaqaale soomaali ah balse u shaqeeya ajaanibta ka howlgala xerada xalane ilo xog ogaal ayaa laga soo xigtay in maalintii shalay magaalada muqdisho lagu arkay mid ka mid a isgoosyadeeda gaari ciidanna wuu saaran yahay qof laga daba wado oksijiinka kaasoo si aad ah u xanuunsanaya waxaana shakhsigan loola cararay madaxtooyada filla soomaaliya uu degan yahay madaxweynaha dowladda federaalka maxamed cabdulaahi farmaajo waxaana warar soo baxay saacadihii lasoo dhaafay ay sheegayeen mas-uul sare oo ka tirsan dowladda federaalka in laga helay cudurka covid haweeneyda ah wasiirka wasaaradda ee caafimaadka ee dowladda federaalka fawziya abikar ayaa waxaay ka warbixinaysaa ilaa iyo hadda tirada ay diiwaan geliyeen tirada guud ee ilaa ay hadda lahaayo waa kow iyo labaatan qof hal qof wuxuu ku jiraa xalane shan qof waxay ku jirtaa isbitaalka martiini laba qof ayaa waxay usii baahan tahay xanaano aada u gaara ee laba iyo toban qof waxay karantiin ku yihiin gurigooda laba way raysatay oo ilaahay waa bugsiyey alxamdulilah markaan aynu aadno caalamka iyo korona waddanka maraykanka ayaa waxa uu noqday waddanka ugu dhimashada badan dunida tan iyo markii uu soo faafay cudurkan waxaana intaa dheer inuu yahay waddanka ugu badan ee diiwaangeliya kiisaska waxaa la xaqiijiyey in nus milyan oo dad ameerikaana uu ku dhacay korona halka ay u dhinteen labaatan kun shan boqol toddoba iyo toddobaatan qof waxaa kusoo xiga dadka la ildaran cudurka waddanka sbain oo wuxuu gaaray dadka uu cudurkan soo ritay boqol lixdan iyo saddex kun wax ka badan waxaana ku xiga dhanka dhimashada haddii la yidhaahdo waddanka talyaaniga oo laga sara maray talyaaniga dhimashadu waxa ay maraysaa sagaal iyo toban kun afar boqol lixdan iyo sideed qof warkii aada dhegaystayaal kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan waynaga intaa